الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ilaahay subxaana wa tacaalaa ayay mahado idil u sugnaatay allahaasoo na soo waafajiyey inaan soo booqanno ikhwatan lana fii hada almarkaz almubaarak inagoo ilaahay subxaana wa tacaalaa ka rajaynayna inuu naga ajar siiyo iyo ujeedooyinka kale oon usoo baxnay ay tahay idiin soo ziyaaranay inaan idinka faa'iidaysano waxaan u nimid linastafiida inaan duruusta sheekha ka faa'iidaysano xalaqaadka noocaana waa xalaqaad barakaysan in ma arkaysa aan ku soo xasuusanno xalaqaadkii cilmiga ee maraakiistii ahlu sunnaha ee yeman xaqiiqatan wayna xasuusinaynaa wamin aan jecelnahay mar walba inaan nimaado laakiin aysan noo saamaxayn marka waxaan idin leeyahay fahanii'an lakum ilaahay subxaana wa tacaala aya ma arkaysaa idin siiye adinka idin waafajiyey in aad halkan ku sugan tihiin marka xigta waxaan u mahad celinayaa sheikh abu mashkuur cabdishakuur xafidahu اllahu tacaala oo xaqiiqatan u taagan juhdi weyn oo ah inuu ma arkaysaa wax idin baro idin tarbiyeeyo khayrka iyo wanaagga iyo ma arkaysaa manhajka toosan inuu idin tuso isagana ilaahay subxaana wa tacaala ha ka abaalmariyo ha caafiyo iyo walaalaha kale garabkiisa taagan ee la jooga mashaayikhda kale jazaahu allahu khayran intaa kadib waxaan sidoo kale u mahad celinayaa sheikh abu mucaad cabdulfataax xafidahu allahu tacaala kelimadiisii qiimaha badnayd uu kaga hadlayey nicmooyinka ilaahay subxaana wa tacaala uuna siiyey gaar ahaan idinka uu idin siiyey ilaahay uu idin kulmiyey nicmooyin fara badan nicmat اlislaami waالsunna oo idin dheer tahay nicmatu طalab اlcilm kelimadii uu kaga hadlayey nicmooyinka inaad ilaahay uga shukrisaan si ilaahay subxaana wa tacaala idinkugu daa'imo waxaa weeyaan shukriga waa lagama maarmaan xaqiiqatan nicmooyinka wax loo dhiga ma lahan in ilaahay uu idinsoo waafajiyey طلب العilmi markaskan aan rajaynayno khayrkiisa iyo noorkiisa inuu noqdo midkii bilaaddan ay ku intifaaci lahayd khayrka ka soo baxa iyo ducaadda ka soo baxda aan rajaynayno in sha allahu tacaala in waddankan uu ku intifaaco xaqiiqatan baahi baa loo qabay markaskan weliba waxaan dhihi karaa wuxuu ku soo aaday xilli ahlu sunnaha salafiyiinta kuwa ka run sheega manhajkooda ee ku sugan ee aan bedelin aynan lahayn markas sidaan oo kale ah ardaydu ay u soo xeraysan karto maraakiis way jaraan laakiin xaqiiqada runtaa waxay tahay ma ahan maraakiis ku taagan ama dadkeedu ay ku taagan yihiin calaa manhaji salaf haba sheegtaana qaarkood laakiin waa kuwo ka fog xaqiiqada sidaa darteed in ilaahay uu ku soo waafajiyey waa nicmo weyn markaskan xilligii loo baahnaa yimid waa inaan horta ilaahay uga mahad celin waa nicma min nicam illaahi subxaana wa tacaala markaskan oo mashaayikhda joogta uu uga horeeya sheekh abu mashkuur uu dadka ku ma arkaysaa dalabatulcilmiga waxa uu baraya yihiin manhajkii salafiga caqiidadii ahlisunna waljamaaca tarbiyadoodii ku dhisan at- ma arkaysaa altasfiya waltarbiya in caqiidada salafka la barto ahlubidaca laga socdo iyo waxa lagu dhiganayo inay yihiin iyo qaabka loo dhigayaba kutubtii ahlu sunnaha ay dhiganayeen iyo ariiqadii ay u dhigayeen maraakistii yaman ee ahlu ma arkaysaa daarihii xadiidka ariiqadii lagu dhigay wa nicma min nicam illaah in aalibulcilmiga uu helayo silsila fi lcaqiida silsila fi lcaqiida uu helayo silsila fi اnaxw silsila fi musطalax اlxadiid silsila fi kutub الnaxw fi الصarf fi jamiic اlculuum nacam ma jirto kama jirto xataa kuwa sheegta maraakiista sheeganayda inay salafiyiin yihiin waa ka tagay manhajka nacam waxay iska noqotay maraakiistooda madaarista oo kale a madaarista loo galo in shahaadaadka laga qaato shahaadaad male warqadaha laga qaato oo ardaygiiba ka dilayda niyad ardaygii niyadiisa ku ciyaarayda niyadiisii oo dhan ay noqotay keliya siduu ku helaa warqadda niyadiisi waxay tahay sidee warqaddaa ku heshaa warqaddii hadduu helo warqaddii warqad kale usii dhiibaysaa sidee warqadda ka sarrayda ku heshaa warqadahaasi marka maxay keeneen barakadii cilmiga inay yaraato inaysan noqonin ma arkaysaa dad u diyaarsan inay dacwo ximbaaraan ummad intifaacaan bal waxay ku soo uruureen in ay noqdaan kuwa adduunyo raadiya nacam kuwa adduunyo raadiya ficlan sidaasaan aragnay badanka wixii ka soo baxay maraakiistaas waxay noqdeen hamigoodii adduunya bas amaa maraakiistii ahlu sunnaha ee yamanta mashaayikhda ama culummadu waxay ku tarbiyaynayaan ardayda inay noqdaan ducaat ila allahi caza wajal ducaat ila allahi caza wajal waxay qalbigooda ama ay ku tarbiyan jireen inay ka digtoonaadaan adduunyada iyo fitnadeeda nacam inay adduunyada ka fogaadaan aynan nicmada ay haystaan ee cilmiga ah inaysan adduunya darteed u dayacin bal cilmiga ay ilaaliyaan adduunyada ay ka ilaaliyaan adduunyada aynan ku fitnoobin marka waa nicma min nicam illaahi subxaanahu wa tacaala maraakistii ahlu sunnaha ee yeman duuru lxadiidkii yeman ee ma arkaysaa uu ugu wen yahay markaska ma arkaysaa sheekh yaxya ibnu cali alxajuuri xafidahu allahu tacaala mashaayikh adacwa asalafiya fi lyeman isagaa u sheekha nacam marka waxaan isu dardaarmaynaa inaan ku dadaalno inaan ka faa'iidaysanno nicmada ilaahay na soo waafajiyey ilaahay idin waafajiyey adinka si gaara markas muhaya ah lagu kalsoon yahay mashaayikhda dhigayda manhajkooda cilmigooda ah sidii ay wax u soo barteen ma bedelin lam yuayiru sidii ay ku tarbiyadii ay soo qaateen ee wanaagsanayd ayay rabaan inay ku tarbiyeeyaan ardaydooda dariiqadii ay wax ku soo barteen jazaahum allahu khayran nicmadaa marka waa inaan ka faa'iidaysanno waana sida aan sheegay markaskan laba mid ah maraakista haddii qaarkiin ay soo mareen maraakiis kale ay jiraan ama qaarkiin ay bilow yihiin lama mid ah aniga idin sheegaya insha allahu tacaala sidaasaa rajaheenu yahay ya in markaskan uu soo saaro ducaad dadka cilmiga iyo manhajka xaqa dadka ugu yeerta aan ahayn kuwa hamigoodu adduunyada uu yahay adduunyadu qiimo ma laha qiimo ma laha haddii niyadaada aada ka dhigto mid khaalis ilaahay subxaanah wa tacaala aada u khaalis yeesho oo cilmiga marka aada baranaydo aadan maqaasid kale iyo ujeeddooyin kale aadan u baranin ilaahay subxaanah wa tacaala waa kuu barakaynaya adduunyada ayadaa kuu imaanaysa niyadaada hagaaji adduunyada ayadaa kuu imaanaysa nacam laakiin haddii marka horeba niyadaadu ay fasahaado oo markaad cilmiga baranaydo niyadaadu ay tahay keliya sideed wax ugu heshaa sidee adduunya ugu heshaa cilmiga wuxuu ka mid yahay barashadiisa min acdam alcibaadaat cibaadaduna waxay u baahan tahay ikhlaas in ilaahay subxaana wa tacaala loo khaalis yeelo loo baraxtiro haddaad ilaahay ka run sheegto ilaahay ma arkaysa cibaadada ilaahay aa uga run sheegto ilaahay subxaana wa tacaala waa kaaga rumaynaya nacam marka waktigoo iska gaaban aawadi insha allahu tacaala mashaayikhda kale ama hadda ama waktiga casirka goortay noqotaba iga dambayn doonta laakiin ballankeennu wuxuu yahay nicmadan markaskan inaanan dayacin oo aan ka faa'iidaysanno oo aan ku sabarno ma arkaysaa lama mid ahan ama ma jiro maantay magaaladan ma arkaysaa markas la mida oo xagga tasfiyada iyo tarbiyada iyo soo saaridda ducaad dadka xaqa ugu yeerta ee aan ugu yeerin ashkhaas ee aan dadka adduunyada baraynin ma arkaysa aan dadka ugu yeeraynin cilmiga ay barayaan aan ku xiraynin warqado iyo shahaadaad bal cilmiga ay barayaan ku tarbiyeeya inay yihiin inuu yahay cilmigan ammaano ammaano waxa ay ximbaarayaan ammaano ilaahay qoortooda uu suray ay waajib ku tahay inay gutaan ay sii gaarsiiyaan dadka sidai ay ku barteen ayagoon bedelin ahna xadiidkii nabiga sala allahu calayh wasalama uu yidhi halaiiga gaarsi balliquu canii walow aaya marka hada wabilahi towfiiq sala allahu wasalam cala nabiyina moxamed wcala alihi wasaxbi ajmaciin